halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v od si toosa uga dhegaysanaysaan wajadaha gaagaaban heerarka efamida magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo internetka v o a somali com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa jimce siddeed iyo tobanka bisha disembar labada kun iyo shan iyo tobanka idaacadda saakiya caalamkana waxaa idinla socotiinaya sahre ciidla nuur iyo maxamed cabdi xasan sandheere
waa markasta horta dowladda maraykanku kama maqnayn hanaanka siyaasadeed iyo hanaanka nabadgelyo ee dalkeenna iyo hanaanka bani aadan intaba laakiin mar kasta waxaad moodaa inay sugayeen ayagu inaysan hoos u daadegin arrimaha hanaanka socodka siyaasadda dhaqankiisana runtii maraykanku ma ahan
kaasi wuxuu ahaa cabdiwaaxid cabdulaahi warsame oo garyaqaan ku sugan magaalada colombos ee gobolka ohaayo oo falaqaynaya war ay dowladda maraykanku ka soo saartay shirkii wadatashiga ee muqdisho lagu soo gebagebeeyey goordhow ayaad waraysi arrintaasi ku saabsan maqli doontaan qodobada kalead idaacaddeeda ku maqli doontaanna waxaa ka mid a adeeg cusub oo ay ku wada shaqayn doonaan booliska iyo soomaalida ku dhaqan gobolka minnesota oo la hirgeliyey mudaaharaadyo iyo rabshado weli ka socda gobolka amaba ismaamulka oromada ee dalka etoobiya xubintii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa sheegay inaanay mas-uuliyiinta ammaanka ee dalkan maraykanku ka warhelin wax khatar ah oo dhinaca amniga ah oo soo fool leh balse uu ku baraarujinayo ciidamada ammaanka iyo dadka maraykankaba inay ammaankooga sugaan islamarkaana ay dalkooda ilaaliyaan inta lagu guda jiro dabaaldegyada dhammaadka sanadka iyo sanadka cusubba madaxweyne barack obama oo farrintan soo gudbiyey khamiistii shalayto ayaa qeexay muhiimadda ay nabadgelyadu leedahay iyo inuu badbaado qof kasta oo maraykanihii sida ay dalkan muhiim ugu tahay kadib weeraradii dhiigga badani ku daatay ee ka kala dhacay magaalooyinka san bernardino oo gobolka californiya dalkan maraykanka ka tirsan iyo magaalada baris ee dalka faransiiska oo ay labadaasiba qaadeen weeraradaasi kooxo taageersan ururka xagjirka ah ee isis
dowladda maraykanka ayaa bogaadisay shirkii madasha wadatashiga ee shalay magaalada muqdisho lagu soo gebagebeeyey iyadoo warbixin ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda lagu ammaanay dadaalada la doonayo in lagu gaadho hanaan doorasho oo laysku raacsan yahay kaasi oo dhammaystiran daah furan islamarkaasna sharci ku dhisan dowladda maraykanka ayaa soo dhoweysay qodobadii lagu heshiiyey ee ku qornaa bayaankii muqdisho shalay ka soo baxay waxay dhammaan ka qaybgalayaasha ay ku boorisay inay meel dhexe isugu yimaadaan islamarkaasna ay adkeeyaan siday heshiiskama dambaysa u gaadhi lahaayeen tobanka bisha janawari ee sanadka fooday nagu soo haya hadalkan dowladda maraykanka ayaa lagu sheegay in maraykanku si adag u taageerayo in labada waaxooda sharci dejinta iyo fulinta aan wakhtigooda lagu kordhinin iyadoo la tix raacayo qaraar golaha amniga ee qaramada midoobey ka soo baxay kaasi uu tursigiisu yahay labo labo saddex labo faahfaahin dheeraadoo ku saabsan warbixintaas maraykankana goordhow ayaad idaacadeeda ku maqli doontaan madaxweynaha adkeysiga badan ee dalka nigeria maxamed yuusufo ayaa sheegay in xukuumaddiisu ay ka badbaaday afgembi loo qorsheeyey kadibna ay xabsiga u taxaabeen qaar ka mida saraakiil sarsare oo militariga ka tirsan madaxweynaha nigeria oo khamiistii shalayto dadweynaha waddankaasi oo dhan kala hadlayay telefishinka ayaa sheegay in saraakiishaasi ay qorsheeyeen weerar ay ku qaadaan xarunta madaxtooyada iyagoo adeegsanaya diyaaradaha qumaatiga u kace ee militarigu uu leeyahay weerarkaasina uu tilmaamay in lagu beegayay maalinta xornimada waddanka nigeria saraakiisha xabsiga loo taxaabay waxaa ka mid a taliyihii hore ee militariga dalkaasi dalkaasi nigeria ayaa ah xulufada ugu adag ee wadamada reer galbeedka kala shaqaysa la dagaalanka islaamiyiinta mayalka adag amaba xag jirka ah
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad wararkaasi kala socotaanna waa v o a washington dowladda maraykanka ayaa bogaadisay shirkii madasha wadatashiga ee shalay muqdisho lagu soo gebagabeeyey dowladda maraykanka ayaa soo dhoweysay qodobadii lagu heshiiyey ku qornaa bayaankii muqdisho haddaba faahfaahinta waxyaabih ay dowladda maraykanku ka tidhi shirkaasi madasha muqdisho ayaa waxaan ka waraystay cabdiwaaxid cabdulaahi warsamo oo ah garyaqaan ku sugan magaalada colombos ee gobolka ohio
warqaddan waxay ka hadlaysaa dhanna waxbay ka digaysaa oo ay support garaynaysaa resolutionno horey loo gaaray ama go-aano horey u n ku ay u gaadhay oo ahaa laba laba saddex labo oo ku saabsanaa inaan golayaasha sharci dejinta iyo golaha fulinta aan wakti loogu darin xilligooda ku ekaa dhan halkaasay ka iftiiminaysaa waxay taageeraysaa go-aankaas kuna xoojinaysaa dhanka kalena waxay dhiirigelinaysaa in guddiga talabixinta arrimaha doorashada ay raadiyaan xal dhammaan ay isku raacsan yihiin marka guud ahaan waxaad moodaa inay taageerayaan in horey loo socdo waan gartay cabdiwaaxid maraykanku taageero fara badan buu siiyaa soomaaliya laakiin waxay u badan tahay dhinaca milatariga iyo sirdoonka iyo waxaa la yidhaahda la dagaalanka argagixisada kaalin kuwaas la mid a oo ah dhinaca siyaasadda iyo dowladnimo inuu maraykan ku log yeesho maxaa hortaagan waa markasta horta dowladda maraykanku kama maqrayn hanaanka siyaasadeed iyo hanaanka nabadgelye ee dalkeenna iyo hanaanka bani aadan intaba laakiin mar kasta waxaad moodaa inay sugayeen iyagu inaysan hoos u daadegin arrimaha hanaanka socodka siyaasadda dhaqankiisana runtii maraykanku ma ahan inta aan kolley anugu aan ka akhriyey inay sugayaan dadka soomaaliyeed ina iyagu marka hore initiativeka iyo dhaqdhaqaaqa u horreyso dowladnimo iyo hanaankooda siyaasadeed ay isku raacaan markaasaad moodaa furfurka siyaasadeed ee inuu imaanayo laakiin hadda meelaha ay xoogga saarayaan inay macaluusha iyo qaxootiga iyo waxyaabahan humanitarianka la yidhaaha inay wixii ay siin karaan siiyaan ama raashin ah ha haato ama ay umarinayaan hay-adaha u n c r-ka iyo hay-adaha kale oo ku taxalluqa humanitarianka iyo arrimaha security-ga hadda dalkan issue weyn ka ah waan gartay ugu dambeyntii cabdi waaxid waxaan ognahay soomaaliya in sanadihii u dambeeyey safaarado aada u badan oo caalamkii ay ay ka furteen ay dib ugu noqdeen magaalada muqdisho ooy magaalada ka furteen safaaradihii marka maraykanku imika safaaradu magacaaba inkastoo ina gudaha u guurin isla su-aashii hadda arrin u dhoweeye inteen leeg baa siyaasadda maraykanku ay iska beddeleysaa hanaankii hore ahaa eeg bal wixii ka soo baxa oo ay noqoto in maaragtay ay wada shaqayn soka la yeelata dowladda soomaaliya ka dhalata halkaasna laga helo in maraykanku kaalin ka geysto dhismaha siyaasadda ee soomaaliya horta soomaaliya ciraaq ma ahan yani sacuudi iyo khaliijka iyo dalalkan kalena ma ahan oo runtii dana waaweyn oo xagga shidaalka ama xagga energiska u ka jira ama ay ka jireen yani afkaaro runtii khatar geliya dalkan laakiin maraykanku yani waa xoog buu runtii u jecel yahay soomaaliya inay degto yani hadaaqooda iyo qoraaladooda iyo way rabaan laakiin dadka soomaaliyeed buu weli u taallaa inay inay hanaan la yimaadaan laisku raaco
kaasi wuxuu ahaa garyaqaan cabdiwaaxid cabdilaahi warsame oo ku sugan magaalada colombos ee gobolka ohaayo waxaanu khadka telefoonka ugu warramay maxamed cabdi sandheere dhegaystayaal waxaanu idinka raali gelinaynaa warkii haddaanu sheegnay ee iskudayga afgembiga military in uu ka dhacay dalka niger oo madaxweynaha wadankaasi maxamed yuusufna uu sheegay in ay ka hortageen islamarkaana ay saraakiishii xabsiga u taxaabeen warkaasi waanu ku sheegnay nigeria waxa uu ahaa niger
subax wanaagsan markale dhegeystayaal magaalada minneabolis ee dalka maraykanka waxaa xalay ka dhacay kulan uu soo qabanqaabiyey ururka saraakiisha booliiska soomaalida ee gobolkaasi kulanka ayaa waxa uu ku saabsanaa sidii dadweynaha loo bari lahaa barnaamij cusub oo lagu magacaabo crimes stoppers amaba joojeeyayaashii dembiga kaasi oo dadka loogu sheegayo in wixii faldembiyeeda ay arkaan ay soo sheegaan iyadoon aqoonsigooda la ogaanaynin haddaba waryaheenna magaalada minneabolis maxamuud masacade ayaa barnaamijkan ka waraystay cabdiwahaab cabdulaahi cali oo ka mid ah saraakiisha kulanka soo qaban qaabisay
runtii brogaraamkan wuxuu ku saabsan yahay dadkii xogta hayay oo rabay inay runtii la shaqeeyaan booliiskii laakiin aanan rabin qofka inuu ogaado si aan looga soo dabagelin ama wax dhibaato loo gaarsiinin meel ay jirto number ay wici karaan numberkaas wuxuu ku dhacayaa call center oo state ka mid a stageyada ayuu ku dhacayaa qof baa informationka ka qaadaya informationka markuu ka qaado qofkaas wuxuu gelinayaa informationkaas dhan computer combyuutarkaas wuxuu samaynayaa marka qofkii qofkii aqoonsiga lagu garan lahaa buu ka qaadayaa oo ka tirtirayaa informationka wuxuu u samaynayaa number keliya numberkaas numberkaas informationkii wata baa wuxuu ku soo dhacayaa gobolkii quseysay wixii gobolkii baa marka wuxuu usoo gudbinayaa booliiskii khaaska ahaa oo local sida minneapolis police oo kale oo information usoo gudbinaya marka informationka minneapolis wuxuu u imaanaysaa informationkii ay rabeen inay ku xaliyaan keyska oo information muhiim noqon kara laakiin qofkii sheegay ma heli karaan magaciisii informationkiisii yacni marka waxaad leedahay eh, qofka xogta haya nambar ayuu wacayaa nambarka uu wacana lama ogaanayo qofkaasi cidda uu yahay qofka xogta haya wuu soo gudbinayaa iyadoo qofka uu yahay aan la ogaanin si markaasi eh, dembiga dhacay eh, loo loo joojiyo sidaa waan gartay Ah.
Eh, eh, waa gartay marka nambarkay marka dadku wacayaan oo ay la xiriiri karayaan aan nambarka la wacayo waa hal sideed eber eber labo labo labo sideed afar toddobo toddobo waa gartay Eh, soomaali badan ayaa gobolkan ku dhaqan dad fara badan baa la dilay adiga iyo dhowr kale oo soomaaliya waxaad ka mid tihiin soomaalida sida gaarka ah ula shaqaysa eh, xaafadaha soomaalidu ay degan tahay Eh, ilaa iyo hadda intii aad eh, xaafadaha soomaalida booliiska ahaydeen ama aad ku dhex jirteen eh, dembiyadii ka dhacay soomaalida dhexdeeda maxaa isbedelay door intee laeg aaminaad intee laeg ayaa sida ka dhexaysa adinka iyo bulshada soomaalida
runtii bulshada soomaaliyeed aan markay arkeen inaan ku biirnay aan ciidamada booliiska aad bay noo soo dhoweeyeen xiriir fara badan baa ay nala yeesheen xiriirkii waxay naqotay anaga inaan ku xiriirino booliiskii wax fara badan baa iska bedelay aan taas waxay keentay hadda inaan booliiskii aan isku xiriirino xiriir fara badan ayaa ka dhexay sidaa maanta ku arkaysana maanta miirinkeeni miidka waxa ku jira wuxuu ahaa qolooyin ka socda booliiska localka minneapolis ninka homicide-ka xukumay oo weynaaba waa joogay waa ujeeday ninkan oo oo kale oo hadlayay oo maanta aan martiqaadna isagana wuxuu ka imaaday ah, booliiskan aan la shaqeyno oo goonidee marka runtii ayagana aad iyo aad bay ugu faraxsan yihiin communitigini ah, runtii aad bay uga faa'iidaysanayaan marka eh, bulshada soomaaliyeed maadaama eh, eh, baahida jirta aad dareemaysaan inay tahay in ilaa iyo hadda dembiyadii dhacay eh, ama dadkii la dilay eh, xog fara badan oo ku saabsan dadkii waxaa ka dambeeyey oo aad tumaysaan bulshadu inay qaar ogyihiin inaan la soo gudbinaynin weli sideed isleedahay marka laga yimaado nambarkan ay wacayaan bulshadu qaabkay ugu sahlan bay inta uga soo baxaan xayndaabkan ay ku jiraan ee waxqarqariska inay si eh, mutadawacnimaha u sheegaan eh, dadka dadka dilay ee bulshada dhex jooga
horta aniga waxaa aaminsanahay runtii in aan bulshada badankeed ay jecel yihiin nabadda ay rabaan ninkii wax dilay in laga qabto aan dadka qaarna ay baqayaan inay sheegaan qofkii wax dilay in ayaga wax ka soo gaaraan ay ka baqayaan aan xataa qolooyinkan iska dhigo gaangiska oo wax dadka dildilayo badankood runtii eh, kuma farxaan qof bini aadan naftiisa in la dilo laakiin qof walbaba waxaa laga yaabaa inuu baqayo waxaa hubaa leh in dadka badanoo la dilay dad fara badanoo og dadka dilay iyo waxay yihiin iyo qofkii la dilay hubkii lagu dilay meeshuu yaallo iyo informationka meeshuu yaalo wax walba og inay magaalada buuxaan ee boqolaal yihiin runtii kulligeed waxaan ka codsanaynaa inay booliiska soo wacaan ayagoona informationkooda iyo magacooda la ogaanin
kaasi wuxuu ahaa sarkaal cabdi cabdulaahi cali oo ka mid ah saraakiisha booliiska ee gobolka minnesota ee soomaalida ah oo u warramayay waryahayga gobolkaasi maxamuud masacade
subax wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa v o a washington ardayda ka soo jeeda qowmiyadda oromada ee dalka etoobiya ayaa muddo saddex toddobaadaba dhigayay dibadbaxyo ay kaga soo horjeedaan mashruuc lagu maalgelinayo dhul ku xeeran magaalada adisababa ee caasimadda dalkaasi taasi oo ay ka baqayaan inuu horseedo in dhulkooda laga qaato iyagoo aan wax magdhow ah la siinin ciidamada ammaanka ayay isku dhaceen dadkaasi mudaharaadyada dhigayey kuwaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan shan qof toddobaadkan oo keliya wariyaha v o eda mart van der wolf ayaa warbixintan ka soo dirtay addis ababa waxaana soo jeedinaya maxamed colaad xasan mudaharaadka ardaydan ayaa si dhaqsaa ugu fiday guud ahaan gobolka oromada ee ku xiran caasimadda dalka ethoobiya ee adis ababa beeraley iyo dad kale oo shiciba ayaa ku biiray ardayda dowladda ayaa ku eedaynaysa qaar ka mid ah dadka mudaharaadka wada inay isku dayayaan inay qalqal geliyaan ammaanka dalka ethoobiya mid ka mid ah dadka degan meelaha ay dibadbaxyadu ka socdaan oo codsaday inaan magaciisa qarinno ayaa waxa uu leeyahay ciidamada ammaanka ee gobolka la geeyey ayaa isku geedaamay marinno badan si ay u hor isjoogsadaan dad fara badan oo doonaya inay mudaharaadka ka qayb qaataan Most of the protesters are farmers. They came from the rural village into the town. The defense forces already.
dadka bannaanbaxa dhigaya badankoodu waa beeraley waxay ka yimaadeen tuulooyinka baadiyaha ciidamada ammaanka ayaana isku fidiyey tuulooyinka baadiyaha si ay dadkaas u xakameeyaan sidoo kale booliiska ayaa waxay xidhay qaar ka mid ahaa dadkii mudaaharaadayey dowladda ethoobiya ayaa sheegtay inaysan xaqiijin karin shanta qof ee la sheegay inay rabshadaha booliska iyo dadka bannaanbaxaya ka dhex dhacay ay ku dhinteen kooxaha mucaaradka ayaa tirada dadka ilaa iyo hadda dhintay gaarsiinaya lixdan qof hay-adda amnesty international ee xuquuqda aadanaha u dooda ayaa sheegtay arbacadii shalay in dibadbaxyada xoog iyo gacanka hadal lagu caburiyey mudaharaadyadan ayaa looga soo horjeedaa mashruuc horumarineed oo dhismooyin iyo magaaleyn lagu fulinayo hareeraha adis ababa kaasoo sidan oo kale loo horjoogsaday sanadkii labadii kun iyo afariyo tobankii xilligaa oo dad fara badan xabsiyada la dhigay tobaneeyo qofna ay ku dhinteen dadka ku nool gobolka oroomiya ee federaaliga ah ee ku geedaaman adis ababa ayaa sheegay inay ka walolsan yihiin in mashruucan uu xoogo dhulkooda islamarkaana uu khatar geliyo dhaqanka iyo hiddahooda oromadu waa qowmiyadda ugu badan dalka ethoobiya waana saddex qaybahood qayb shicibka dalkaasi dowladdu waxay ballan qaaday inay wadatashiyo ay dadka gobolka ku jiraan ay ka samaynayso mashruucan kadib mudaharaadyadii sanadkii labada kun afariyo tobankii laakiin hogaamiyaha mucaaradka ee golaha oromada ninka la yidhaahdo merera gudina waxa uu leeyahay wadatashiyadaasi weligood ma aysan dhicin We tried several times. They refused. Then we tried to organize uh, open public meetings. They again um, they refused.
waxaanu isku daynay dhowr jeer inaannu kala hadalno wayna diideen kadib waxaan isku daynay in aan abaabulo shirar dadweyne oo furan haddana way diideen marka waxaa ka dhasha ayaa ah in dadku ay qaati ka istaagaan dowladdan noloshii ayaa cidhiiri ku noqotay gaar ahaana dhallinyarada oo iyagu qus jooga dowladdu waxay ku doodaysaa in mashruucan muranku ka taagan yahay uusan weli bilaaban laakiin mucaaradku waxay ku eedeynayaan dowladda in goor horeba dad beeralay ah dhulkoodii xoog looga kaxeeyey mudaaharaadyada ka dhaca ethoobiya ayaa ah kuwa naadira xisbiga talada haya ayaa awoodda haystay tan iyo sannadkii kun sagaal boqol kow iyo sagaashankii wuxuuna ku guulaystay dhammaan kuraastii baarlamaanka doorashooyinkii ugu dambeeyey ee bishii mey ka dhacay dalkaasi laakiin weli xiisaddu way ogan tahay sida uu leeyahay helaluja lulia oo ka tirsan macadka daraasaadka amniga I think what we are witnessing is an unprecedented level of protests, and I don't think the security forces and the government was prepared for such level of movement.
waxaan u malaynayaa waxaan arkayno inay yihiin bannaanbaxyo heerkooda aan hore loo arag mana u malaynayo in dowladda iyo hay-adaha ammaanka ay labaduba u sii diyaargaroobeen mudaaharaadyada baaxadda leh waxaan kaloon aaminsannahay in ay tani noo muujisay sida uu u liito diyaargarowga dowladda ee xaaladaha noocana ethoobiya waxay ka mid tahay dalalka korarkoodu dhaqaale uu xawliga sarreeya ku socdo dunida ku dhowaad saddex dalool dalool shacabka waddankuna waxay ku nool yihiin wax ka hooseeya diilinta saboolnimada malaayiin qofna waxaaba sii saameeyey abaaraha sanadkan ku dhuftay gobolka mahadsaned maxamed colaad xasan oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha v o eda mart vander wolf ay inoo soo jeedisay amaba ay inoo soo dirtay
halkaad weli nagala socotaanna waa idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington sidaad idaacadahaygii shalayba ku maqasheen dalka soomaaliya waxaa maanta markii ugu horreysay taariikhda si toos ah caalamka looga daawanayey ciyaar kubadda cagta oo garaanka banaadir stadium ee muqdisho ku dhex martay labada kooxood ee heegan iyo horseed oo ahaa koobkii janaal daa'uudka oo ah koobka labaad ee soomaaliya ugu weyn haddaba markay ciyaartaas ay dhammaatay kadib ayaa wariyaha v o eda zaynab abuukar warbixintan ay noo soo dirtay waayahay dhegeystayaal warbixintaasi dib baanu idinka soo dayn doonaa haatan aan idinku soo dhoweeyo barnaamijkii amuuraha islaamka oo inoo hayo xuseen barre aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka boqortooyada sacuudiga ayaa toddobaadkan ku dhawaaqday isbahaysi ka kooban afar iyo soddon waddan oo muslim ah kaasi oo ujeeddadiisu ay tahay la dagaalanka xagjirka gaar ahaan ururka daacish oo kusii fidaya suuriya iyo waqooyiga ciraaq ururkan ayaa la sheegay in xaruntiisu ay tahay magaalada riyaad haddaba waa maxay sababta keentay in dowladda sacuudigu ay arrintaasi ku dhawaaqdo kaalin intee leeg bayse ka qaadan kartaa la dagaalanka daacish waxaa arrintaasi faahfaahinaya cali jaamac cali kuus oo ah suxufi ku nool boqortooyada sacuudiga run ahaantii xarumo badan ba haddaan iraado ayaa halkan ka furan dalkan boqortooyada sacuudi libiya uu isaguba maalgeliyo sida ururka islaamka oo halkaan markaa rasmi ahaan magaalada jidda xaruntiisaba ay tahay ururka wadamada islaamka aan yidhaahdo marka dowladda sacuudi arabiya wax badan ayay maalgelisaa mashaariic fara badan oo dalalka islaamkaba ay ka fulisa ayaaba aaba jiro haddii ay deeq ahaan leedahay haddii ay ka ahaan leedahay mashaariic la xiriirta arrimaha bulshada ay ka fuliso meelo badan xataa dalalka yurub ayay ka fulisaa masaajida haddaan idhaahdo mashaariic la xiriir masaajida iyo wixii markaas lamid ah oo wixii la xiriira arrimaha kheyraadka iyo dalal badan oo markaa dhibaatooyin ka jira marka dalka islaamka gudihiisa aan idhaahdo wixii qaxooti ah ama arrimaha qaxootiga saameeya iyo dhibaatooyinka waxbarashadooda iyo daryeel kooda guud ahaan waxaa lagu yaqaana caan ay ku tahay dalka boqortooyada sacuudi arabiya in ay hormuud ka tahay iyadu dhinaca dalalka islaamka markii loo eego inay dadkaas u gurmato mar alla markii baaq uu soo baxo ama dhawaaq uu soo baxo wala ku saabsan in dhibaatooyin ay markaas ka muuqato dal fulaan iyo dal fulaanba marka tan waxaa la dareemi karaa marka inuu sacuudiga si xoog leh ugu talagala arrintan in mataqaana maalgelinteeda la xiriirta arrintan ururka aan idhaahdo wadamada islaamka isbahaysigiisa yani waxaan filayaa dhinaca ciidamada markaan yidhahdin haatanba waad garanaysaa ciidamadiisa waxay qayb ka yihiin ciidamada ka dagaalamaya isbahaysiga lagu magacaabo xaasifat alxasam la yidhaahdo oo dalka yemen marka ciidamada ciidamo xoog len waa leeyahay dalkan qalab military fara badanna waa leeyahay halkaan ku dagaalami karaan ciidamo badan marka ciidan ahaan waxaa la oran karaa marka dalka sacuudiga dalka ugu weynba inuu yahay khaliijka markaan idhahdo iyo dal kale ku tirsan bariga dhexe baan idhaahdo inuu yahay hormuud u noqon karo dhinaca maalgelintana haddaan kusoo noqono taas waad garanan kartaa dalka sacuudiga dalalka ugu dhaqaalo badan ayuu kamid yahay qeyb ka yahay dalalka adduunka ma mar haddii maalinta intaasoo milyan baraamiil ee dunida ay soo saylada adduunka ay u sharaacdaan maalin kasta markii salaada fajir kadibba intaasoo malaayiin baramiilba hadday u sharaacdaan caalamka suuq siladaha adduunka waxaa dareemi karta dalkan in dhaqaalihiisa yani aad iyo aad u sareeyo waana la rajeynaya waana la filayaa inuu markaa la qiyaasayaaba aan idhaahdo ururkan inuu yani sii xoogeysan doono iyadoo guud ahaanba hadda dhinaca kalena dalka sacuudi arabiyaba ay wado wadahadalo iyo telefono iyo dadka wadamada islaamka dowladahooda ay la xiriireyso sidii mataqaanaa ay faahfaahin guud iyo ugu siin lahayd mataqaanaa ahmiyadda weyn uu leeyahay ururkan markaa looga dhawaaqay magaalada riyaad ee dalka boqortooyada sacuudi arabiya isbahaysigan uu sacuudigu ku dhawaaqay ayaa waxaa durba soo baxaya dalal ay bakistan iyo induneisiya ka mid yihiin oo ah dalalka ugu dadka badan dunida muslimka oo sheegaya inaan lagala tashan islamarkaana aanay si buuxda arrintaasi uga wada hadal iyaga iyo dowladda sacuudigu sidoo kale waxa aan xubin ka ahayn isbahaysigan dowladda iiraan oo ay xurguf iyo loolan siyaasadeed iyo mid dhinaca madhabta ku salaysanba uu u dhexeeyo iyaga iyo sacuudiga taasi oo qaar ka mida dadka faallaya arrimaha islaamku ay sheegayaan in ujeeddada isbahaysigani ay u muuqato mid looga hortegayo awoodaha iiraan iyo dalalka shiicada ah ee taageerada ka hela sida uu faahfaahinayo cabdulqaadir maxamed axmed oo ka faallooda arrimaha islaamka isbahaysigan cusub ee dowladda sacuudi arabiya ay ku dhawaaqday kaasoo uu la isugu yeeray in ka badan soddon iyo afar dowladood waxaa lagu tilmaamay inay la dagaalamayaan argagixiso sida uu sheegay wiilka dhaxal sugaha ah ee la yidhaahdo maxamed binu salmaan oo ah wasiirka difaaca wuxuu sheegay in ay iska bahaysanayaan waxyaabo islaamku xarimay sidoo isaga u dhigay taasoo ah corruptionka waxa la yidhaahdo argagixinta waxa la yidhaahdo xuquuqda insaanka oo meel loogu dhacay inahaasoo dhan marka waxay ogyihiin runtii wax hadalka lagu qorshinayo laakiin ajenda ka dambeeya oo ballaaran inuu jiro ayay u eg tahay ajendahaas ballaaran oo jirana ajenda meelo kale laga maamulayo ayay u eg tahay waxay u eg tahay in bariga dhexe dagaal horle uu ka dhici doono kaas oo ah laba isbahaysiyo waaweyn isbahaysi magaca sunniga wato oo sacuudi arabiya uu hogaaminayo iyo isbahaysi shiico ah oo uu hogaaminayo dalka iiraan kaasoo hadda lafteeda jiro marka waxaad moodaa in isbedel weynu bariga dhexe kusoo socdo maxaa yeelay dowladda iiraan oo xoog badana halkaa kasoo baxday ciraaq baa garabka ku qabatay suuriya ku qabatay lubnaan baa ku qabatay marka waxaad moodaa isbahaysi xoog leh oo shiicaha inuu meesha ka soo baxay sidaa darteed si loo baalansi gareeyo awooddaas ayaa isbahaysigan coalishinka ah uu u egyahay mid looga hortegayo kuwaas
intaasina dhegaystayaal waxaa inooga idil barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo kulanti dambena waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgeliyo
aad iyo aad u mahadsan yahay xuseen baraadan oo nala socotinayay barnaamijkaasi amuuraha islaamka halkaad ka dhegeysanaysaanna waa v o a washington haatanna waxaad kusoo dhowaantaan warbixintii ku saabsanayd ciyaarta kubadda cagta ee sida tooskaa shalay magaalada muqdisho telefishinka looga daawanayay waxaa inoo haysaa saynab abuukar kadib sanado badan oo colaado iyo deganaansho la-aan ay ka jirtay soomaaliya ayaa haatan u muuqanaysa mid cagaha lasii galaysa isbedel dhan walba ah wato shalay gelinkii dambe ayaa markii ugu horreysay taariikhda ciyaaraha kubadda cagta soomaaliya ciyaartii ugu horreysay si toos ah life ah looga daawaday soomaaliya iyo caalamka oo dhan iyadoo soo gudbinta ciyaarta tooska ahayd ay iska kaashadeen xidhiirka soomaaliyeed ee kubadda cagta telefishinka qaranka soomaaliya iyo hong connecty oo fududeynaysay gudoomiyaha xiriirka soomaaliyeed ee kubadda cagta cabdiqani saciid carab ayaa v o a u sheegay in waqti badan ay geliyeen in howshan ay qabsoonto runtii waxaan dareemaynaa maanta in aan la midnahay waddamada kale ee dariska nala ah qaabkan waxu abaabulayn inaan soo gaari rabno waxaa kaloo haddana jirta in cayaar ay toos u baxdo sannaday baraan ku mashquulsanay maalin inaan tijaabin karno inaan cayaar mar aan u sii dayn karno si life maantana waa ku guulaysan marka doorka aan ku leyn wuxuu ahaa door aad u weyn sababtoo ah waa shaqadeennii wasiir ku-xigeenka warfaafinta cabdulaahi colaad rooble ayaa ka hadlay wasaaradda warfaafinta aaday iskugu hooshay oo howshaan ay hergasho in barnaamijkan si nabadgelya u dhaco iyadoo iska kaashanaya wasaarada isboortiga iyo amniga iyo kulli dhammaan xamaasada uu kulanku lahaa inta ay ciyaartu socotay ayaa laga dareemayay mas-uuliyiinta dowladda ee ka qaybgalay daawashada ciyaarta waxaana mararka qaarkood la arkayay sida ay ula kala safan yihiin labada kooxood wasiirkii hore ee warfaafinta xildhibaan mustaf sheekh cali dhuxulow ayaan weydiiyey siduu u arkay ciyaarta
aad iyo aad wanaagsaneed runtii ciyaarta waa ciyaar aad iyo aad dhiirigelin u leh marka dee kolley tiimaa badi lahay waan ku faraxsanaasay ku dhammaatay ciyaar wanaagsaneed runtii waan ku raaxaysan waa kan cali maxamuud dooley macalinka labaad kooxda horseed oo aan weydiiyey waxa suurto geliyey guusha ay gaareen sida maanta waa mid aan soo galnay dadaal dheer waana ku faraxsanna waa filaynay sidaanaysi kasii fiicanaa filayn wilinka haddaan nagala bixlayn ka badanaan dhalilayn goolka badan sidoo kale tababaraha kooxda heegan cabdi isaaq maxamed cabdikuus ayaa isna dhankiisa v o a uga hadlay waxa ugu wacan in laga guulaysto aad iyo aad ayay xamaasad u laheed kubaddan waa cad iyo madow labada kooxoodna koox ayay uun guusha raaci laheed kooxda heegan iyo kooxda horseedna aad iyo aad ayay u dadaaleen laakiin nasiibka ayaa ka hiliyaan dhihi karaa kooxda heegan ammaanka ayaa si aadah loo adkeeyey ciidamo kala duwan oo dowladda ayaa la dhigay wadooyinka iyo nawaaxiga garoonka waxaana si aadah loo baarayay qof kasta oo gudaha u gelaya garoonka saynab abuukar maxamed v o a muqdisho
wahagaag halkaasi aad naga dhegaysanaysaanna waa v o a washington gabagabada idaacadda ayaynu kusii dhownahay ee bal dhinacii heesaha aynu qadar kooban ku nasanno codka fanaanada kaltuunbacdo iyo heestaasi farahuba ayaannu idinku dhaafaynaa waa sahre ciidleye maxamed cabdi xasan oo idin leh sidaa iyo subax wanaagsan jimco wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.